asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowo xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha maanta xalqadeennan waxaan doonayaa inaan kaga hadlo waxaa jirta in xidhiidho kala duwan aad la leedahay amaba aynu la leenahay dadka kala duwan ee qayb ka ah nolosheenna xidhiidh kaste noocu doono ha ahaado waxaa jirta inay jiraan problems amaba dhibaatooyin soo ifbaxa xidhiidhka dhexdiisa badanka marka laga hadlayo xidhiidhada fayow amaba healthy relationshipska amaba waxaa loo yaqaano xidhiidhada caafimaadka qaba maskaxiyan qofka waxaa laga yaabaa waxyaabaha ugu horeeya ee maskaxdiisa kusoo dhaca waxa weeyaan in xidhiidhadaasi ayna ahayn xidhiidho khilaaf badani jiro xidhiidho dadku ay iska hor imaadaan in badan badanku dadku waxay niyeystaan amaba u sawirmata in xidhiidhadaasi ay yihiin xidhiidho runtii xidhiidho dadka runtii ay dhex taallo isfaham badan amaba wax kasta laysku ogol yahay siday doonto ha noqoto waxaa jirta in waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay qofku inuu ku baraarugsanaado waxa weeyaan in xidhiidh kaste noocu doono ha noqdo amaba ha noqdo mid laba qof oo isqaba ka dhexeeya amaba ha noqdo mid asxaab amaba faamili amaba dad wada shaqeeya ka dhex jira ha noqdo xidhiidh kaste waxaa jira in uu leeyahay problems amaba uu wato khilaafaad loogu talagalay amaba ay tahay inay soo ifbaxaan xidhiidhka dhexdiisa problemska iyo khilaafaadku runtii ma aha waxyaabaha amaba sida aynu runtii markiinu soo koraynay aynu u aragnay amaba mujtamaceenna aynu ku soo dhex kornay ay inoo sheegeen khilaafaadka iyo problemska badanka waxaynu moodnaa inay yihiin waxyaabo qaldan badanka negative um, ayaa laga aaminsan yahay badanka waxaa laga aaminsan yahay in ay yihiin waxyaabo negatifa wux markaa negative hadduu yahay waa wax micnihiisu tahay in aad ka fogaatid waa waxay micnihiisu tahay intaad iska ilaalin kartid inaad iska ilaalisid waa wax maskaxiyanuu qofkiis odhanayo ka fogow hadday macal soo ifbaxaan waa in runtii aad iska indhatirto mararka qaar waa in aad intaad awood u leedahayba aad ka oradid ood ka fogaatid hore waxaan u soo sheegay ebisoodada qaar in runtii problemska iyo khilaafaadku ayna ahayn waxyaaba negatifa laakiin mindsetka iyo habfikirkaas yahay wax dadka badankiisu ay ka siman yihiin taasna markaa ay tahay amaba ay la joogo wakhtigii ay tahay inaynu wax ka beddelno maadaamynu doonayno in aynu maskaxiyan amaba habfikirkeenna uu noqdo mid habfikir togan sidoo kale uu noqdo mid xidhiidhada dhexdiisa markaynu ku jirno aynu runtii kala garan karno amaba kala saari karno waa maxay waxyaabaha xidhiidhada ka dhiga qaar aan fayoobayn xidhiidhada qaarna ka dhiga qaar fayow oo caafimaad qaba problemska amaba khilaafaadka markay noqoto waxaa badanka loo kala qaybiyaa saddex qaybood labada qaybood ee u horeeya waa labada qaybood oo ugu horeeyay tahay muhiimadda in la saaro amaba ugu horeeya aan odhan karo waayo qaybta labaadi runtii waxay soo hoos gashaa uun qaybta saddexaad oo wax lagu sii yar kordhiyey laakiin labada qayboodee ugu waaweyn waxa weeyaan problemska qaar xidhiidhada dhex jira weliba badanka marka laga hadlayo dhinaca dadka maridka amaba kabolka ee lamaanaha ah waxaa loo qaybiyaa in ay yihiin laba qaybood qaybta koowaad waxa weeyaan khilaafaad amaba problems la xallin karo so micnaheedu waxa weeyaan solution amaba xal baa jira khilaafka lagu xallin karo amaba problemkaa soo ifbaxay xidhiidhka dhexdiisa qaybta labaadna sida aad ka fikiri karto waxa weeyaan in ay yihiin khilaafaad amaba problems aan la xallin karin xal ma jiro ma jiro hal solution amaba xal keliya oo khilaafkaa lagaga gudbi karaa markaa markaad u soo noqotid qaybta koowaad qaybta koowaad waxa weeyaan khilaafaadka xidhiidhka dhexdiisa soo ifbixi kara ee xal keliya amaba hal solution loo heli karo khilaafaadkan aynu nidhi waa khilaafaad la xallin karo badanka waa khilaafaad la xidhiidha amaba wakhti gooniya khuseeya se waxaa laga yaabaa problemka amaba khilaafkaasi inuu yahay wax hadda taagan ma aha wax hore u dhacay waxaa laga yaabaa inuuna ahayn wax mustaqbalka dhici kara amaba uu dhici karo laakiin markaa la taagan yahay la xidhiidha amaba situationka lagu jiro ee labada qof ay ku jiraan waxaa laga yaabaa xaalad soo waajahday labada qof ee uu xidhiidhku ka dhexeeyo in khilaafka ay soo ifsaartay amaba problemka ay dibadda keentay waxaa dhici karta khilaafkaasi inuuna noqon mid hore u dhacay way dhici kartaa inuu hore u dhacay laakiin waxaa laga yaabaa in ay jirto amaba khilaafkaa sida looga gudbayaa ay tahay in uu xal jiro xalkaasi markaa wuxuu noqon karaa in uu qof tanaasul sameeyo amaba waxaa dhici karta in labadan qofi uu midba dhinaciisa intuu ka soo dhaqaaqo meel dhexda ah layskugu iman karo solutionkaas amaba xalkaasina markaa uu noqdo mid qof kastaba uu ku qanacsan yahay oo uu arki karo sidii uu waxu doonayay uma dhici karaan laakiin khilaafkan solutionkiisa amaba xalkiisan ay labadan qof wada gaadheen in runtii uuna qofna culays ku ahayn oo labada qofba ay arki karaan inuu faa'iido ugu jirto waxaa dhici karta khilaafkaasi inuu u ekaado mid laysku khilaafo qofka in uu yidhaahdo waxaan samee amaba amaba waxaan sidan u samee iyo waxaan sidan uma samaynayo oo waxaa laga yaabaa qofba dhinaciisu amaba habfikirkiisu siduu yahay amaba dhinacuu wax ka eegayo inuu wax ka sheego laakiin waxaa laga yaabaa in hadhow qofkani hadduu qofkan uu yidhaahdo sidan uu wax u samee uu raaco inayna dhib kaga imanayn oo hadhow intuu yidhaahdo okay tan waan iska daynaysan baan samaynayaa ay noqoto in khilaafkii laga gudbay amaba xalkiisii la gaadhay khilaafaadka xal kale waxa weeyaan khilaafaad micno badan oo aada amaba dhiiba aan lahayn waa problems amaba khilaafaad soo ifbaxa tanaasulkiisa iyo in laga gudbaa runtii ayna ahayn wax culays ku keenaya xidhiirkaas amaba wax qof ka mida xidhiirka culays dheeraada ku keenaya maadaama oo micno badan markaa khilaafkaas amaba problemkaasi uuna lahayn kaasoo si toosa u saamaynaya xidhiirka waxaa loogu yeedhaa in problemska amaba khilaafaadkaasi ay yihiin qaar xal leh amaba solution leh solutionkaasina uu yahay wax hal mar la samaynayo oo laga gudbi karo qaybta labaad waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin amaba lagu magacaabaa inay yihiin problems amaba khilaafaad aan xal lahayn male hal tallaabo oo la qaado oo arrinka amaba khilaafka amaba magaranaysayo problemkaas lagaga gudbi karo sababta ayna u lahayn hal wax amaba hal solution waxa weeyaan waxay ku salaysan tahay amaba khilaafkaasi wuxuu ka yimid labada qof dhinaca marka la eego personalitigooda amaba shakhsiyadooda sidoo kale wuxuu ka yimid dhinaca lifestylekooda lifestylekuna waxa weeyaan micnaheedu nolol qaab nololeedka amaba sida uu qofkani uu nool yahay sidoo kale taa waxaa soo hoosgelaysa waxyaabaha uu qofkani aaminsan yahay amaba labadan qof ay aaminsan yihiin waayo waxaynu ognahay labada qof ee nolosha ku midooba amaba uu isku yimaada ee nolol wadaaga qof kastaba wuxuu ka yimi environment gooniya waxaa dhici karta in qofka markaan idhaahno deegaan gooniyuu ka yimi in maskaxahaan aad ka fikirto waa qof waddan kale ka yimi amaba meel meesha uu qof kan kale ku koray meel ka fog ka yimi laakiin markaan leeyahay environment amaba deegaan gooniya ku kala koray waxaan ka hadlayaa inay tahay in labada qof amaba labadan qof ee nolosha ku midoobay in qof kastaba faamili ahaan cidduu ka yimid runtii amaba dhinacuu ku soo koray amaba xaafaduu ku soo dhex koray dadka faamiligiisa waalidkii walaaladii asxaabta uu lahaa iskuulladan uu tegi jiray noocay ahaayeen waxaasoo dhan baa qofka shayb gareeya amaba personalitiga iyo shakhsiyaddiisa dhisa amaba qayb weyn ka ah marka waxaad arkaysaa in dadkan isku yimid si kasta oo macaa laga yaaba background ahaan amaba deegaan ahaan amaba faamiliye isku mida ay uga yimaadeen waxaa dhici karta in aaminaadahooga iyo waxyaabahaay aaminsan yihiin iyo qaababka ay waxyaabaha qaar u arkaan amaba ay u turjuntaan ay kala duwan tahay waxaa laga yaabaa qof aad isleedahay dad aad isleedahay meel gooniya amaba iskumida amaba qaab iskumiday usoo wada koreen oo lifestylekooda iyo noloshoodu aad bay iskugu mid tahay ayaa dhici karta in runtii haddii lala hadlo amaba su-aalaha qaar la weydiiyo amaba mawaadiicda qaar laga hadlo aad arkaysaa in ayna runtii waxyaabo badan ay aad ugu kala duwan yihiin marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan qofku inuu ogaado xidhiir kasta oo uu qofku galo qof kasta oo inaga midii waxaa jirta problems amaba xidhiirkaas uu qofkaasi uu galay noocuu doona ha ahaado in xidhiirkaasi ay jiraan problems uu qofku la yimaado problemskaasi marka halkay ka imanayaan ilow qofna ma jirto og amaba leh waxaa jirta problems aan wato oo ma garanaysaye aan xamaalsanahay oon xidhiirkan aan galay aan kusoo darayo laakiin problemsku waxay ka imanayaan in mararka qaar aaminaadaha qaar aad leedahay iyo habfikirkaaga ay loo arko amaba qofkan kale wuu arko inay ka duwan tahay tiisa taasina marka ay keento khilaaf khilaafku meel kale kama imaado wuxuu ka imaadaa uun in labadan qof qaabka ay u fikirayaan iyo sida waxyaabahay aaminsan yihiin ay noqdaan waxyaabo kala duwan khilaafka la sheegaya amaba problemska la sheegaya waxa weeyaan in fikirkaygu kaaga ka duwan aado oo markaa qofkii labadii qof ee nolosha ku midoobay qof kastaba uu marka hore aaminsan yahay ilaa uu noqdo qof magaranaysayo wacyigiisu koray mooyaane in wax kastuu aaminsan yahay iyo nolosha siduu u arkaa ay tahay wax saxa waayo wax qof kastaba wuxuu riisan garayaa amaba wuxuu sababeeyaa waxanuu aaminsan yahay sababta uu aaminsan yahay mar kastana waxaa dhacda dadku markayna ahayn dad wacyigoodu koray amaba uu wacyiga iyo inta ay naftooda ka garanayaan ay magaranaysaayay sarrayso in qof kastaba markuu hadlayo ee uu point of view amaba uu isku dayayo magaranaysaa siduu wax u arkay inuu sheegto inuu u hadlo isagoo ku qanacsan waxan uu leeyahay oo leh sidan ayay wax u jiraan amaba sidan bee ay tahay sida saxda ah ee ay tahay in arrinkan loo eego amaba looga fikiro oo taasi marka waxay ku keenaysaa in qofkii mar kastuu arko cid ka soo horjeeda dareen ahaan uu moodayo in qofkan kale amaba ra'yigan ka duwan ay tahay qofkan kale inuu ku qanciyo problemska iyo khilaafaadka laynoo sheego ee xidhiidhada dhexdooda ka jira runtii intaas ma dhaafsiisana intaas uun weeyaan wax weeyaanuun in uu qofkan qofkan kale uu ka duwan yahay taasaa markaa problemka iyo khilaafka keenaysa iyo sidoo kale in ay jirto xirfad la'aan ah dhinaca khilaafaadka sida loo maareeyo taasina markaa waxa weeyaan khilaafkii markii hore jiray amaba in dadkii ra'yi ahaan kala duwanaadaan waxaa culays kale kusii kordhinaya in labadii qof amaba qof ka midii aanu garanaynba sida ay tahay in uu wax u sheego amaba siday tahay inuu qofkan kale uu u dhegaysto amaba sidoo kale xirfadihii kale ee qofka ka caawinayay in khilaafaadka iyo problemska la xaliyo marka waxaad arkaysaa markaynu leenahay khilaafaadka qaar amaba problemska qaar waxay yihiin qaar aan la xallin karin waxa weeyaan aaminaado waxay ka imanayaan runtii qofkani uu aaminsan yahay in ay tahay wax runa taasna markuu qofku waxyaabaha qaar aaminsan yahay inay yihiin waxyaabo runa oo aan la bedeli karin oo aanu ka gudbi karin micnaheedu waxa weeyaan qofkan amaba lamaanahaaga si kasta oo aad iskugu daydo in aad fikirkiisa iyo ra'yigiisa beddeshid ma bedeli kartid laakiin taa micnaheedu ma aha haddii ra'yiga qaar amaba aaminaadaha qaar ay khilaafaadka qaar ay keenaan in micnaheedu ay tahay xidhiidhkaasi waa xidhiidh aan fayoobayn waayo waxaa dhici kartaa in dadku markay ay idhaahdaan okay problems qaar haddii xal loo waayo meesha waa in lagu kala tago laakiin waxaa jirta in ay jirto qaabab kala duwan oo ay runtii dadku khilaafaadka amaba waxyaabaha qaar aan xal loo helayn ay u maarayn karaan jiritaanka problemska amaba khilaafaadka aan xalka lahayni micnaheedu ma aha in uu xidhiidhka uu ka dhigayo xidhiidh aan fayoobayn amaba xidhiidh aan caafimaad qabin taas markaan leeyahay qofka waxaan dareemaa amaba waxaan arkaa mar kasta oo clientskayga aan xirfadaha noocana barayo in runtii taasi rajo geliso waayo waxaynu aaminsannahay dadkan khilaafka ka dhex jira amaba khilaafkan soo ifbaxay haddaan xal uuna jirin khalaas yacni waxba ma jirto amaba ma sii soconayso tanna waa runtii waxyaabaha keena in guryo badan amaba qoysas badani ay burburaan waayo waxaynu aaminsannahay in wixii tahay amaba xal baa loo heli karaa amaba xal looma heli karo oo waxay tahay in laga gudbo amaba qoyskaas ay dadka lamaanahaasi ay ku kala tagaan waa run waxaa jirta khilaafaadka qaar marka meel loo qaado la waayo waa run waxaa jirta khilaafaadka qaar ay yihiin in dadku ay ku kala tagaan waayo waxaad arkaysaa saamaynta ay ku leedahay iyo jiritaanku jiritaanka khilaafaadka amaba problemskaasi saamaynta ay ku leedahay labadan qof caafimaad ahaan iyo xidhiidhkoodaba taasna marka ay arkaan dadku inayna ka gudbi karin ay go'aansadaan markaa in noloshii ay markii hore ku midoobeen ayna sii socon karin taasna marka ay keento in dadku ay nolosha amaba xidhiidhkaasi sidaa uu ku gabagaboobo oo dadku ay divorce amaba ay kala tagaan laakiin waxaa jirta in markaa ma rabo in aad u qaadatid in khilaaf kasta oo aan xal lahayni ay tahay qofku inuu aqbalo oo markaa uu xidhiidhka amaba guurkaasi uu sida uu ku sii socdo oo qofkaasi isagoo culays maskaxaan dareemaya uu nolosha uu ku sii jiro taasi ma aha mid aan qaabka aan rabo in habfikirkiina aan wax uga beddelo ma aha laakiin waxaan doonayaa inaan idinla wadaago cilmi baadhis la sameeyey iyo ma garanaysaa research badan la sameeyey in la ogaaday waxyaabaha qaar amaba problemska qaar aan la xallin karin amaba xalka lahayni in runtii ay jiri karaan xidhiidhada dhexdooda oo la maarayn karo sidaasi lamidana ay dadkaasi yeelan karaan xidhiidh caafimaad qaba oo fayo waxaad arkaysaa markaa in problem kaste amaba khilaaf kaste in xal loo raadiyo amaba solution loo raadiyo waxaa ka muhiimsan in ay dadku bartaan waa maxay habka aan u maarayn karno problemska amaba khilaafaadka aan xalka lahayn haddii aan isku dayo in aan tusaale ka bixiyo problemska amaba khilaafaadka aan xalka lahayn waxaa dhici kartaa in ay jirto qaabka uu qofku uu u soo koray sida uu lacagta uu isticmaalo waxaa laga yaabaa in laba qof ay nolosha ku midoobaan oo qofba qofka kale si ka duwan uu lacagta uu isticmaalo waxaa laga yaabaa qof inuu lacagta qaar sayf gareeyo oo uu meel dhigo dadka qaar badankeeda dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay jecel yihiin lacagta inay isticmaalaan labada qof markaa marka ay nolosha ku midoobaan khilaafaadka soo ifbixi kara waxaa ka mid a inay noqoto isticmaalka lacagta taasi markaa qofka waxay ku keenaysaa in qofba qofkii kale uu u arko waxa uu samaynayo amaba si kale haddaanu dhigo qofba sida uu samaynayo inay la saxsan tahay waxaa laga yaabaa inay ku adkaato dadka qaar in ay meel dhexe iskugu yimaadaan oo meeshaa dhexe amaba xalkaa ma garanaysayay middle groundka amaba meeshaasi dhexe ay ahaan karto meel runtii qofba uu tiisa uu ka soo dhaqaaqay laakiin laga yaabaa dadka qaar inayna diyaar u ahayn amaba ayna rabin in ay wax ka bedelaan qaabka ay lacagta u isticmaalayaan marka taa lafteedaas waxaa laga yaabaa inay culays ku keento lamaanaha amaba xidhiirka ka dhexeeya amaba xidhiirka guure ka dhexeeya ku keento marka amaba ay ka dhigto qofba qofka kale inuu u arko inuuna nolosha la sii wadi karin amaba uuna la sii noolaan karin waayo principleska iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo lifestylekooda ayaa aad u kala duwan tan waxay ku tusaysaa in khilaafaad badan oo laga yaabo ka dhex jira dadka lamaanaha ah in maarayntu ay ka muhiimsan tahay in xal la raadiyo in maaraynta khilaafka amaba problemkaasi ay ka muhiimsan tahay in laysku dayo qofba qofka kale inuu bedelo insha allah xalqadda soo socota waxaan kaga hadli doonaa qaybaha kala duwan amaba waa maxay tallaabooyinka ay tahay qofku inuu qaado si uu u noqdo qof garan kara problemiska qaar noloshiisa ka tirsan amaba xidhiidhka uu qofka lamaanihiisa uu la leeyahay saamayn badan ku leh sida uu iskugu dayi karo in uu u maareeyo maanta xalqaddeenni xidhiidhada nolosha intaasaan ku soo koobayaa waa tababara amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookga iyo instagramka iyo youtubeka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha bodkast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum